إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a haweenay u dhalatay dalka talyaaniga oo lagu hayay soomaaliya ayaa la sii daayey iyadoo sheegtay inay qaadatay diinta islaamka munaasabad lagu soo xidhayey tartan u dhexeeyey macaahida sharciga ee qabaa'ilka dega walaayada islaamiga ee baa'i iyo bakool ayaa lagu qabtay deegaanka buulafullaay ee gobolka baa'i jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dalalka saxraha iyo saaxilka afrika kaga dhawaaqday howlgallo jihaadi ah oo loogu magacdaray bisha barakaysan ee ramadaan dadweynaha magaalada muqdisho ay ku dul dagaalameen ciidamada dowladda federaalka ayaa dhigay dibadbaxay kaga soo horjeedaan dagaaladaas oo khasaare uu ka soo gaaray dad rayd ah mid ka mid a wasiirada maamulka puntland ayaa sheegay inuu ku dhacay cudurka koronafirus dagaallo xoogan oo u dhexeeya jamaacaadka jihaadiga iyo nidaamka nusayryada bashaar al asad ayaa ka dhacay waqooyiga suuriya warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan haweenay u dhalatay dalka talyaaniga oo lagu hayay soomaaliya ayaa la sii daayey iyadoo sheegtay inay qaadatay diinta islaamka maxamed daahir cali sow ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya silfiya romano oo ah haweenay shan iyo labaatan sano jir ah oo u dhalatay dalka talyaaniga laguna haystay soomaaliya ayaa dib u heshay xorriyaddeeda iyadoo dib ugu laabatay dalkeeda talyaaniga romano waxaa sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii rag hubaysan ay ka soo afduubteen dalka kenya halkaas oo ay ka shaqaynaysay iyadoona sannadihii ay xirneed lagu hayay meel ka mid ah soomaaliya ilaa ugu dambayntiina la sii daayey sheekada xiisaha badan waxa ay tahay in silvia intii lagu hayay soomaaliya ay ku qanacday diinta islaamka islamarkaana iyadoo xijaaban ay gaartay talyaaniga kuna wargelisay qoyskeeda inay muslimad tahay waxaan si xorriyad ah oo ikhtiyaarkayga ah u qaatay diinta islaamka ayay tiri silvia romano iyadoo intaa ku dartay in raggii gacanta ku hayay ay ula dhaqmeen si wanaagsan oo asluubaysan intii aan joogay soomaaliya waxaa la ii daaweeyey si wanaagsan la iguma qasbin guur ayay sii raacisay hadalkeeda oo ay warbaahinta soo bandhigeen iyadoo xijaaban oo lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada roma sida ay sheegayaan warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa maxalliga ah waxaa haweenaydan gacanta ku hayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab meel soddon kilomitir u jirta muqdisho ayaana laga kaxeeyey haweenaydan markaas oo la geeyey safaaradda talyaaniga ee muqdisho xarakatu shabaabulmujaahidiinna weli wax war ah kama aysan soo saarin haweenaydaasi oo lagu tuhmay in gacantooda ay ku jirtay safaaradda talyaaniga ee muqdisho oo haweenaydan la geeyey ayaa ku wargelisay salfiya roma in ay iska siibto xijaabka hase yeeshee iyada ayaa ka diiday safaaradda waxayna markaasi iska dhaadhiciyeen inay cabsi oo keliya u geynayso xirashada xijaabka balse markii ay tagto roma ay iska siibi doonto xijaabka islamarkaana ay ku laaban doonto dharkeedii aanan asturnayn laakiin markii ay rooma ka degtay ayay kaga yaabisay inay qaadatay diinta islaamka iyadoo diiday in xijaabka ay iska dhigto aad ayaan u faraxsanahay waxaan jeclahay inaan la joogo qoyskayga ayay tiri silvia roma oo hadda ku sugan magaalada roma ee dalka talyaaniga sii daysmada silvia roma waxay ku timid sida ay warbaahintu sheegayaan kadib iskaashi ay sameeyeen ehelkeeda iyo dowladda talyaaniga kuwaas oo wadahadal la galay ragga soo afduubtay silvia roma oo aanan ka qaadan wax madax furasho ah sida warbaahintu ay ku waramayaan hooyada dhashay silvia roma iyo walaasheeda ayaa si diiran garoonka ugu soo dhoweeyey gabadhooda waxayna muujiyeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan in wakhti dheer kadib ay dib u arkaan gabadhooda oo badqabta waxaa suurtagal ah in silvia roma ay maalmaha soo socda bixiso faahfaahin dheeri ah oo ku aadan fatradii lagu hayay soomaaliya waxaana sida ka muuqata hadallada yar ee hadda laga hayo haweenaydan ay ku saamowday raggii gacanta ku hayay oo ay ku sheegtay in si wanaagsan oo asluubaysan ay ula dhaqmeen nolol wanaagsanna ay ku jirtay munaasabad lagu soo xidhayey tartan u dhexeeyey macaahida sharciga ee qabaa'ilka dega walaayada islaamiga ee baa iyo bakool ayaa lagu qabtay deegaanka buulafullaay ee gobolka baay maxamed ciise ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya munaasabad loo soo qabanqaabiyey si qurux badan oo lagu soo xirayey tartanka macaahidda qabaa'ilada ee wilaayaadka islaamiga ee baa'i bakool oo sannad walba ay qabato wilaayada marka ay bilato bisha ramadaan waxaa halkaas ku tartamay sannadkan ilaa lix macad oo kala ahaa macadka abuucubayda oo u furan beesha jilible macadka imaamu bukhaari oo u furan beesha geeladle macadka abubakar sidiiq oo u furan beesha eelaay macadka muscab binu cumeer oo u furan beesha dabare macadka cuhmaan binu cafaan oo isna u furan beesha garre iyo macadka al ansaar oo u furan beesha hubeer ardayda ka qayb gashay tartankan waxay gaarayeen lixdan iyo lix arday wuxuuna socday muddo afar maalmood waxaa lagu tartamayey saddex iyo toban maado macad kastana waxaa ka socday kow iyo toban arday awaalmarina ayaa la guddoonsiinayey macad kasta waxaana la siinayey jaa'isada saddexda arday kaalmaha hore gala xafladan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu soo bandhigay natiijooyinka ardayda gashay kaalmaha hore islamarkaasna hadiyad lagu guddoonsiinayey tartamayaasha ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada buulafulaay waxaa lagu casuumay munaasabadda culimada diinta islaamka nabadoono ganacsato waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada goobta ay ka dhacaysay xafladan waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka wuxuu sheegay carruurta ku dhaqan wilaayaadka in ay ka sareeyaan kuwa ku dhaqan meelaha ay maamulaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka waan u jeednaa waxaa khayr ka muuqda wiilashan mujaahidiinta ku dhex nool ee wilaayaadka islaamiga waxbarasho la taaban karo ituso itaabsi oo tayo leh ayay haystaan dhallinyarada ku nool meelaha riddada iyo gaalada joogta waxay ku mashquulsan yihiin dhegaysiga heesaha koodii dugsigii sare ka baxay iyo ardayga dugsi hoose dhexe ka baxay wilaayaadka xataa ma gaaro bal u fiirsada waxaa laga warbixiyey taariikhda la furay macaahidda qabaa'ilada ee baay iyo bakool inta ka qalinjibisay iyo intay ahaayeen tiradooda
intaas horta ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiis waay soddon iyo afar macahad yaa ilaahay suurtageliy inyo furman waana sii lanka talagaleen dhammaadaan qaaladyo afar macahad hoogaa sidii lanka talagali daraasadii onan dhammaaniya jaraan markii laku reeba soddon macahad wali haddu furun tumii kow macahad yo furunna inta kale wal ha dhammaadiya nagadaaya insha allahu tacaala ardayda qalan jibidey sidii lanka talagali indhammaad indhammaysadeen tomii siyeed macahad waaye tomii siyeedkaas macahad ardayha ku qalan jibidi mayba nagadana kun sagaashan iyo lix arday ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waa lankama hadiyata si guud ahaan marka qabaa'ilka macaahididu furdeen oo baa'i boqol degan toban iyo sagaal qabiil waa oo qabaa'ilka soomaaliyeed ama gaar ahaan baa'i boqol degan iyo macaahid un furmeen ardayda wax ka barta macaahidda mid ka mid ah ayaa soo jeediyey khudbad ku saabsan shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya iyo waxay kala kulmeen أن هؤلاء الغزاة الصليبيين تعرضوا لعدة هزائم متتالية في بلادنا بأماكن متفرقة من الولايات الإسلامية ثمة بشائر تأتي من كل ساحات القتال وميادين النضال فالأعداء المختلف جنسياتهم يتعرضون لضربات شرسة متتالية وهزائم متتابعة وخسائر قادحة في الأرواح والعتاد waaligii wilaayada islaamiga ee baa'i bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa asna kelimad jeediyey wuxuu qabaa'ilada u sheegay in ay ajar xisaabsadaan isagoona u mahad celiyey أولا ما يبلنا هل احتساب صداي عمل كاسيت الجهاد دقة أنه عيد سلدوهم بكل إلا بمجال كيسا كآدي يا كل كجر إني أرى أرنتازيت ومركا احتساب صداي يا كل إن شاء الله تعالى ولا لها كبر أرجيان جزاهم الله خيرا قبائل كنا مركا ما يلنا جزاكم الله خيرا gebagabadiina waxaa lagu dhawaaqay natiijada macaahidda ka galay saddexda kaalin ee hore macadka koowaad ee kaalanta koowaad ku guulaysatay way ballaray machadu abi cubaydata liqabiilati jilible allahu akbar jazaahu llahu khayran ilaahay in baraka ayalana meeli lafadaay tumun isidamaada oo lakudhawi konton marka may waa ma sheenay he darajo ahaan shan boqol siddeetan iyo lix buundo iyo sheenay waa mumtaaz mayba ku guulaysaday macadkaas jaa-iso insha allahu tacaala mudiirkii hanka haddoona mudiirkuusba ogii magaajira insha allahu tacaala maxamed albarkani iyo insha allahu tacaala hanka haddoona abaalmarinta uu si inqaado doona insha allahu tacaala machadka maadaama uusu mudiir shiiciyey machadka labaad magaaji may ballaray sidaha socota machadu abubakar sidiiq liqabiilati eelay allahu akbar rajadiisna mayba waa shan boqol lixdan iyo sideed buundiya shaali mayba hanka haddoona insha allahu tacaala shee aliyo idin daahir oo mudiirka machadka eh ya insha allahu tacaala jaa'isadaas abaalmarinta eh saddexaad may ballaray magaashi machadu lansaar liqabiilati hubeer may basheenay darajo ahaan shan boqol lixdan iyo toddoba buundo ya sheenay usi abubakar may baan dhahaytay hal habi bese hal dhibe hal habiyaan dhahayta mana saasa may bakiya machadka saddexaad ee kaalanta saddexaad galay insha allahu tacaala wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka furan macaahidda qabaa'ilada iyadoona dadka degan deegaanadaas ay ku tallaabsadeen horumar kala duwan ay ugu horrayso diinta islaamka جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ayaa dalalka saxraha iyo saaxilka afrika kaga dhawaaqday howlgallo jihaadi ah oo loogu magacdaray bisha barakaysan ee ramadaan haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya maalmihii lasoo dhaafay jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ee ka dagaalanta waddamada saxaraha iyo saaxilka afrika waxay fulisay silsilada weeraro ah oo qayb ka ah howlgallada jihaadiga ah ee ay jamaacadu sheegtay inay sii labanlaabayso bisha barakaysan ee rabadaan tobankii bishan rabadaan howlgal qaraxa oo ka dhacay waddanka naijer waxay ciidamada mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ku beegsadeen gaari siday ciidamo ka tirsan militariga waddankaas qaraxan oo ahaa mid aad u culus sida lagu sheegay war ka soo baxay nusratulislaam walmuslimiin ayaa dhaliyay khasaare xoogan oo soo gaaray gaariga halka ay goobta ku dhinteen sideed askari oo ka mid a askartii saarnayd waxaana dhaawacyo halis ah uu soo gaaray saddex kale laba-iyo tobankii bisha barakaysan ee rabadaan howlgal ka dhacay mandara ee gobolka moobti ee dalka maali waxaa lagu qaaday askar ka tirsan ciidamada xukuumadda maali halkaas oo lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan marka laga soo tago waxyeelada gaartay ciidamada xukuumadda maali waxay weerarkaas ciidamada nusratulislaam walmuslimiin kusoo furteen saanad hub ah oo kala duwan waxaana ka mid ah kow iyo toban qori saddex gaari oo noocyada dagaalka ah iyo risaas kala duwan oo aad u badan isla maalintaas qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka moobti ee bartamaha waddanka maali waxaa lagu burburiyey gaari ciidan iyadoo uu ku dhintay darawalkii gaariga sidoo kale kamiin saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay bartamaha waddanka maali oo loo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda maali ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan siddeed askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda maali halka ay jiraan tiro kale oo dhimasho ah ciidamada xukuumadda maali waxay goobta uga carareen gaari gaashaaman kana mid a gawaarida casriga ah ee la sheego inay gaashaaman yihiin qarax xoogan oo asna toddoba-iyo tobankii bishan rabadaan ka dhacay meel saddex kilomitir u jirta magaalada aglihoog ee gobolka kidhaal ee waqooyiga maali ayaa lala beegsaday gaari dagaal oo ay saaran yihiin ciidamo qayb ka ah afrikaanta faransiiska ku helinaysa duulaanka maali sida ay qireen isbahaysiga duulaanka ku soo qaaday maali waxaa qaraxaas uga dhintay saddex askari oo ka socda waddanka jaad halka ay ku dhaawacmeen saddex kale iyadoona si buuxda uu burburay gaarigii qaraxa lala beegsaday howlgallada dhacaya ayaa qayb ka ah howlgallo militari oo jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ay ugu magacdartay howlgallada bisha barakaysan ee rabadaan kuwaas oo si firfircoon uga dhacaya waddamada maali naijer burkina faso iyo goobo kale dadweynaha magaalada muqdisho ay ku dul dagaalameen ciidamada dowladda federaalk ayaa dhigay dibadbaxi kaga soo horjeedaan dagaaladaas oo uu khasaare ka soo gaaray dad rayid ah maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya xilli habeen hore gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhacay banaanba xoogan oo ay dhigeen dadka shacabka ah ee degan xaafadihii ay ka dhaceen dagaaladii u dhexeeyey askarta dowladda federaalka banaanbaxayaasha oo ku dhawaaqayay hadalla ka dhan ah madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ayaa guud ahaan waxa ay joojiyeen isku socodkii gaadiidka iyagoona ay cabashadoodu ku salaysnayd care ay ka qabeen dhibaatooyinkii loo geystay intii ay socdeen dagaaladii dhex maray askarta dowladda federaalka ugu horreyn intaan idiin soo gudbin codadka banaanbaxayaasha waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa markii ay israsaasaynta dhacaysay oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen isagoona sheegay in dagaalka ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka dagaalkan wuxuu ka bilaabay nin milatariya oo qora wato ciidankan haram xataa dheheen qoraga dhig qor uu ku bilaabay lamarkiiba aagu u galay kuwo kaloo wacday meesha dagaalka waa ballaartay dagaal hal sac socda u qaatay shan qofooda shacbana waa ku dhaawacantay qolada macawiisyadeedana halinaa ka dhaawacmay boolis soo gurmaday oo haram la soo sabtay oo ahaa ciidankii loogu talagalay isgoodka afar qof bay ahaayeen afartii midna waa ka dhaawac midna waa ka dhintay labadii kalena meel ay macnaha hadda ku sugayiin lama oga haha sargaal lagu magacaabo yaanyuurey waa jiryaa ciidanka booliska oo joogay isgooska kaawaguday meesha loo yaqaan saddex kulleyda sargaalkii ciidankaas hogaaminaya waayo xabadihii uu maqlay meeshiiuu macnaha ku baxay asagoo afar askari wato afartii askari midna laga dilay asagana la dhaawacay isbitaal madiino dhaawaciisa yaala haram cadda xaggooda waxaa ka dhaawacantay hal wiil sida laga warqabo booliskana halaa sidii uga dhaawacana uga dhintay marka shacabna shan qofood a ku noqotay oo labana ay ku dhaawacantay goobtii dagaalka saddexna ay ku dhaawacantay laamiga xaawataako iyo nasteexo muddahaas u qaatay oogka waaweynaan la isku ridaayey dadkii guryahoodii ee qalqal xalay dadaa ka kaxay xataa kaawagoday iyadoo bandowna ou jiro dadkina ay inta afureen aysan meel aadi karin guryahooda joogaan waxaa loola kortega dhashiike iyo iyo iyo iyo b k m iyo hub aan laysugu aabad yeelin marka waxaan leenahay ilaahay ummaddan muslimka meelna cudurka ka haya meelna dowladda mar- marna badow gabaysa marna ay ay isku dul xisaabtaynayso dadka banaanbaxa dhigay ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dhibaato xoogan ay ku qabaan ciidamada dowladda federaalka iyagoona soo bandhigay dhibaatooyinkii loo geystay
dadaan laga dhaawaca guryayaanno ka jabtay cilmiyaanno ka jabtay oo been la sheegayn waxaanha noo suubiyaano dadkaanoo anoo daaweeyaano anuku waan nambashay laba jooray dhacdaha ugu dambaysaa laba toog ayay ugu dambaysaa dadka shacabka inay ugu daran yihiin waa leefka hadda nima- baqaarada niman joogo baqaarada niman joogo baqaarada niman joogo waa leefgaraaca hala qof walba waa leefgaraaca qof walba shacab ha noqoto askari ha noqoto qof walba waa leefgaraaca lama dhacdo waaye lama dhacdo ugu xun marka mar kastay dhigaan laakiin lama ugu xun tan noogu dambaysa shacabna ma qaymeeyaan macawisley waaye ay leeyihiin ninkii shaqaala ahoo shaqu hiidhaysta macawis ma qaadaayo mase qaadan maayo haye waa dad xaafada waa baabuurey waa niman xamaaliya gobol gobol waa gobol dowladaho iyo kasidoor ahoo ciidamado oo eh, la yaqaano dadkii ay u madax ahaayeen oo militariya aninka dhibaana haysta waana iska dhacaynaa waana ku dhimaynaa dadweynaha meesha joogay iyo shacabka ay meesha dhibaato ku gaarsiiyan saasaa ka cabanaynaa guddoomiyaha degmadana wuxuu dhahay waxaa waaye macawiis cad ee maca- maca- macawiis lee waayu dhahay waxaan rabnaa marka in noolaga qabto dadka meesha nagu soo weerara intaasi kadib haweeney ka mid ahayd banaanbaxayaasha oo aada u qiiraysneed ayaa waxay mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada wadajir ku eedeysay inaysan waxba u qaban shacabka dhibaataysan dhibka naga heesta guddoomiyaha degmada wada jirna hal mar naguma soo bixin guddoomiyihii degmada waaye wax uu naga ogyaha ma jiraan shacabtii alaha suuqa hal mar intuu soo istaaga xataa gurigiisa kama soo ma xamili karna xasuuqna ma rabno bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxaa haysta culaysyo isbiirsaday oo ay kala kulmayaan madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadooda kuwaas oo ay ugu horreeyaan dilalka bareerka ah ee loo geysanayo iyo sidoo kale xirnaanshaha waddooyinka muhiimka ah ee dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan mid ka mid a wasiirada maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday inuu ku dhacay cudurka coronavirus wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga maamulka puntland ninka lagu magacaabo cabdulaahi cabdi xirsi ayaa sheegay inuu ku dhacay xanuunka coronavirus wasiirkan ku dhawaaqay inuu ku dhacay cudurka coronavirus ee ka tirsan maamulka puntland ayaa qayb ka noqonaya madax ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaas oo ku dhawaaqay inuu ku dhacay cudurka coronavirus ee ka jira caalamka dagaallo xoogan oo u dhexeeya jamaacaadka jihaadiga iyo nidaamka nusayriyada bashaar al asad ayaa ka dhacay waqooyiga suuriya taliska waxarid ilmu'miniin oo ay ku midaysan yihiin jamaacaad dhowr ah oo jihaadi ah kuwaas oo ka howlgala dalka suuriya ayaa dagaallo xoogan ku qaaday deegaano ay gobolka xamaa ka joogaan ciidamada nusayriyada bashaar al asad dagaalada oo ahaa kuwo aad u xoogan layskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay khasaare xoogan oo gaaray nidaamka nusayriyada bashaar al asad iyadoona taliska waxarid ilmu'miniin ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka xamaa warbaahinta soo tabisa wararka ka imaanaya suuriya ayaa sheegaysa in dagaaladaas lagu dilay ciidamo aad u fara badan oo tobannaan gaaraya waxaana weli taliska waxarid ilmuuminiin uu gacanta ku hayaa deegaanadii uu la wareegay dagaaladan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan taliska waxarid ilmuuminiin uu sawaariikh ku garaacay saldhigga xamiimiim oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada ruushka ku leeyihiin dalka suuriya halkaas oo ay ka soo kacaan diyaaradaha duqaymaha ka geysta waqooyiga dalka suuriya ee ay ruushka ku gumaadaan dadka muslimiinta ah weeraradan waxay imaanayaan xilli dowladaha turkiga iyo ruushka oo iskaashanaya ay doonayaan inay majaxaabiyaan dagaalka jihaadka ee ka soconaya suuriya islamarkaana jamaacaadka jihaada iyo hubka laga dhigo ama ugu yaraan ay heshiis la galaan dowladda ruushka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa booqasho aan ku tagnay mid ka mid a carwooyinka ku yaala wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan sicirkii ugu dambeeyey ee dalagga waddanka
بدأتها wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka jira amni la isku hallayn karo sidaa awgeed dadka ku dhaqan hadba waxay ku tillaabsanayaan horumar la taaban karo dukaamo carwooyin iyo goobo ganacsi ayaa ka furan kuwaas oo ay dadku ka dukaamaystaan ganacsatada ayaa hela macaash ama faa'iido taasoo ku dhiiragelisa inay hawshooda sii wadaan ama sii ballaariyaan carwo xilkas waxay ka mid tahay xarumaha ganacsi ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan jubbooyinka waxaana lagu iibiyaa waxyaabo kala duwan oo uu dharku ka mid yahay haweenayda iibisa carwadan oo ku taalla magaalada saakow ayaa inooga warantay waxyaabaha ay iibiyaan bismillaahi raxmaan raxiim waxaa laydhahaa ani mari cali aa laydhahaa carwada aan joogno magaceed xilkas aa ladhahaa xilkas maxaad ku iibisaa carwada carwada waxaan ku iibinaa dhar rageed dhar dumar dhar caruur een, dahabaan iibinaa waxyaabaha guryaha lagu qurxiyaan iibinaa wixii ciidda loogu talagalo dhanaa iibinaa saasaan wax u iibinaa qalabka ciidda loogu talagala carruurtoo kale waxaa ii muuqata qoragan oo kale meeqaa iibisaan qori waxaan iibinaa mid waxaan gadnaa toddobaan gadnaa toddoba doolaraan gadnaa mid lix doolaraan gadnaa saasaan wax u gadnaa ka waran ciidda iyo sidaad u soo dhaweynaysiin iyo qaabka ugu talagashaan maasha allah ciidda waan soo dhaweynaynaa waan u soo diyaarinaa waxyaabihii la iibsan lahaa walow dadku ay xoogaa lacag yari ay hayso oo beerihii ay wax ka heli jireen biyo ay haystaan kuwii agablahana ay maxnaha ay xoogaa roob yari sheeganayaan dadka xoogaa lacag yariyaa iska hayso laakiin hadda maasha allah ciidda waa la iibsadaa dharkeeda intii ilaahay ugu talagalay waxyaabaha ugu badan ee dadka inay ka iibsadaan maxaa ka mid ah dharka carruurta dharka dumarka dharka ragga dahabka kulli waa la iibsadaa ninba intii calafkiisa ah carwadan imise sanay kuu furan tahay carwadan dhowr sanay furan tahay ganacsiga maasha allah maalinba heeruu taagan yahay maalinba heerku taagan yahay la taagannahay adduunyada dhanaa maalinba heera heerkay taagan tahay maalintaasaan la taagannahay waxaa sidoo kale jira xarumo ganacsi oo xilligan aad looga dukaamaysanayo maadaama ciidda loo diyaargaroobayo
نبدأها على الإله الواحد raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaala koonfurta soomaaliya galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jirigaankeedii waxaa la iibinayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah markanna haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ضبيطها دستورنا intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin